bismillahi raxmaani raxiim aadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay waxaan u tegay degmada asmadow dhibaato ka jirtay hore usii jirtay oo abaara iyo biyo la-aan iyo dhibaato waxaa ugu darsamay shuban biyood oo dadkii baadiyaha iyo dadkii magaaladaba ku wada dhaceen taariikh toddobiyo tobankii markay ahayd baan muqdisho ka soo qaaday daawo looga hortegayo shuban biyoodkaas iyo cunno loogu talagalay dadka dhibaatadaas ku dhacday si nafaqada loogu soo celiyo islamarkaas dadkii waxaan u samaynay meel gooniya markii aan gaarnay meel gooniya oo dadka ka baxsan karantiin lahaana ugu samaynay saacadba saacadda ka dambaysaba way is soo tarayen dadka aad buu u badanayay shubankana wuxuu u socday si lixaad leh dhimashadu bilaahi hadda waxay maraysaa toddobiyo toban qof caruur iyo dad waaweyn oo isku jiro kuwo baadiyaha ka imaaday iyo kuwo magaalka ilaahay subxaanahu watacaala allah u naxariisto dadka asaga ah marka xaalku halkaasuu marayaa meeshu waa biyo la-aan oo biyihii ceelashii macaana way wada istaageen ceelo kale oo dhanaan ayaa ka jiro kaas oo fududaynayo dadkii inay shubanku aad u sii socdo baadiyaha aad baa loogu rafaadsan yahay oo abaartii iyo shubankii iyo wax dhan baa isku darsamay marka degmada tadow aad iyo aad bay u lidataa waa tahay saacadahan hadda aad joogto waa tahay wasiir maadaama aad afmadow tagtay oo dhibaato intaa leeg aad ku aragtay marka laga taga daawooyinka iyo raashinka aad geyseen maxaa qorshe ah oo idinkaga degsan sidii loo badbaadin lahaa dadkaas dhibaatadana looga saari lahaa waxaan ugu talagalnay inaan siino beri hadduu alla idmo ilaa iyo laba kun iyo iyo laba boqol oo qoys in aan u qaybino raashiin daawooyinkii dhakhtartii dhakhaatiirtii dhammaantoodna hegan ayay ku jiraan waa tahay inkastoo dhibaato culus ay ka jirto degmada afmadow dad badan ay dhimanayaan marka laga tago waxyaabaha hadda aad samayseen iyo gargaarka aad gaarsiiseen maamulka iyo sidoo kale ama dowladda jubbaland qorshaha magu jirtaa maadaama cudurkan loo sababaynayo biyo la-aan oo dee cudurkan uu kusii faafayo in ceelo loo helo degmadaasi maadaama wasaaradda gargaarka aad ka socotid
waa mahadsantaha aadanow qorshahaas way ku jirtaa laakiin dee hadda xaalka hadda taagan ma ma mal ma ka forgarayn karto si loo helo ceelasha ceelashana waxa weeye waxay u baahan yihiin riig riigna waxa weeye hadda afmadow ma dhex yaallo ceelashii qodqodkaha dhammaan wuu ka wada dhammaaday riigana waa kan haddaan ku sheegino ceelashooda waxa weeye waa dhano laakiin dowladda jubbaland waxay aad ugu mashquulsan tahay biyaha hadda dhanaan ee yaallo ceelasha riigah sidii biyaha loo bedeli lahaa biyahaas oo warshad loo marin lahaa oo biyo macan looga dhigi lahaa taas oo oo keenaysa horta abaartii ilaa iyo saddex sano afar sano waddankan koonfurta soomaaliya ku dhacday gaar ahaan jubbaland ku dhacday waa saamaysay afmadow waa ceelashii dhammaa ee la cabi jiray ee biyaha dhammaantood bay wada gureen waxa ku soo haray oo keliya ceelashii riiga la qoday kaas oo biyihiisu uu yahay dhanaan marka riiga biyihiisa in la filtareeyo oo warshad loo waxeeyo waan ka wada hadlaynay hadda wasaaradda biyaha iyo macdanta jubbaland iyo hay-adihii quseeyey dhammaantood waxaana rajaynayaa haduaaleedmo in arrimahaas si deg dega wax loogu qabto dadaal badan bay jubbaland ay ay isku dayeysaa in arrinka asaga wax looga qabto taas oo keenaysa in aniga hadda aan dhowr habeen aan joogo afmadow siida joogi doona ilaah hadoo idmo taas dadaal kale oo waxawey jira oo oo culummada iyo waxgaradka iyo dhammaan degmada afmadoo dadka joogo lagu wacyigelinayo in ay ilaahay subxaanahu watacaala baryaan roob qayr qabana ilaahay si cudurka alla ka wacay marka dadaalku aad dhinacyo badan buu taabanaya waana ku howlan hadwaaleen ugu dambayntii cisbitalka waxaa ka jirta dawla-aan sida waayadii u dambeysay uu ku baaqayay guddoomiyaha golaha deegaanka taa maxaa idinkaga qorshaysan waa mahadsan tahay sida horey hadalkayga hore kugu sheegay waxaan waday diyaarad waddo dawo loogu talagalay ka hortaga cuduradan hadda aan horey u sheegayno waxaan rajaynayaa dawo kale in ay ayna soo gaari doonto isbuucan soo socdo marka arrinkaas hadda waa baahideedii inuu dhammaan doono ayaan rajaynaya haddu alle